faysal dhaafaseel reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta adaado dalad weyne
maxamed cabdi maxamed radio cadaado dhuusmareed
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelad hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashir cabdillah cusmaan radio cadaado baladweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar aan radio cadaado jawaar
bismillahi araxmaan araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada qodobada warka subaxnimo ee raadiyaha cadaada saaki kuwada ugu dooroon xukuumadda soomaaliya oo gargaar raashin iyo daawo isugu jira gaarsiisay deegaanada sabiib iyo caanole madaxda maamul goboleedyada oo qeybka dowladda federaalka ku wajahan magaalada garowe howlgallo laga bilaabay deegaano lagu soo rogo xaalado deg dega ee gobolka sanaag soomaalida ku dhaqan dalka koonfur africa oo bilaabay kacarilidda qaar magaalooyinka dalkaasi madaxweynaha maamulka hirshabelle oo la kulmay safiirada yuubka iyo sweden ee soomaaliya kenya oo ku anjabtay dadka deegaanada gobolka degan soomaalida wiil soomaaliya oo ka mid ahaa booliska dalka maraykanka oo xukun dila lagu urur kenyaata oo qalinka ku duga sharci muran dhaliya iyo maamulka dhoola trump oo ku howlan ku tilmaamida al aqwaanin muslimiin urur argagixisa
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaystow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaystow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo arbaca taariikhda ay ku aastaysan tahay kowda bisha sanaa sanadka laba kun toban iyo sagaalka qodobada maqashay saakii warka anigoo mahadayaa soo saaray lana socodsiinayo cumar axmed ibraahim cumar suxayfa ayaa farsamaynaya kusoo dhawaada warkii oo fidsan xukuumadda soomaaliya ayaa gargaara raashin iyo daawo isugu jira gaarsiisay deegaanada sabiib iyo caanole wafdi ballaaran oo ay ka mid yihiin wasiirka difaaca wasiirka gargaarka wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo caafimaadka iyo xildhibaan maxamed cumar dalxa ayaa gaaray deegaanka sabiib iyo caanul oo ka mid ah deegaanadii dhowaan lagala wareegay al-shabaab wafdigan ayaa waxay deegaanadaasi gaarsiiyeen gargaar isugu jira cunno iyo daawo oo dowladda ugu tala gashay qoysaska deegaankaasi baahida xoogan ay ku haysato in caawimaad loogu lagula gaaro wasiirka gargaarka iyo xukuumadda soomaaliya oo halkaasi la hadlay dadka ayaa sheegay inay dowladda soomaaliya ay ka go-an tahay garab istaaga bulshada soomaaliyeed ee in deegaanadaasna laga hergeli doono waxyaabaha asaasku ah nolosha bini-aadinimo
madaxweynaada oo maanta yimaaday meeshii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay xureeyeen ama cadowga ciidamada runtii ee ka soo horjeeda ama cadowga ka soo horjeeda ummadda soomaaliyeed ay ka dulqaadeen maanta wax badan ayaan hadli jiray zaa'id uma hadli karo farxadda ayaan iga hadalsiin karin sababtoo ah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay howlgallo badan ayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay sameeyeen oo loogu magac daray badbaado one badbaado two iyo xureynta shabeellada hoose qaybtan sabiid iyo caanoole iyo meesha la yidhahda mareerey balcad beled aamiin iyo moradinle runtii deegaanadan deegaano waxay ahaayeen qiimii sharaf ku leh ee ummaddeenna soomaaliyeed oo wax soo saar leh laakiin waanta waxaa ka muuqda waa ujeeddaan in cadowgan laga dulqaado runtii aad bay inoo farxad gelinaysaa waxayna aad iyo aad ugu uga duwan tahay howlgalladii kale aan samaynay maanta waxaa nala socda dawladda inteeda kale wasiirkii ama wasaaraddii
ciidamada xoogga dalka ee ku sugan deegaanada shabeeb caanole ee koonfurta kaga baxsan xarunta degmada afgoyo gobolka shabeellada hoose ayaa waxay horey sidaan oo kale gargaar ugu qaybiyeen dadka ku nool xaafadaha kala duwan ee deegaanadaasi marka ay ka saareen al-shabaab dadka deegaanka ayaa tilmaamay inay dhibaatan xoogan ay ku qabeen hayshashada deegaanadaasi ay ku sugnaayeen al-shabaab madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka iyo maanta ku wajahan magaalada garowe caasimadda maamulka puntland sacdaha soo socda ayaa lagu wadaa in magaalada garowe caasimadda maamulka puntland ay gaaraan qaar ka mid a madaxda dowlad goboleedyada halkaas oo casuumaad halkaas uu ka furmi doono shirweynaha looga hadlaya xaaladda soomaaliya madaxweynaha galmudug madaxweynaha jubbaland ayaa la xaqiijiyey inay maanta ay gaarayaan magaalada garowe waxaana garowe ka socda soo dhoweynta madaxda dowlad goboleedyada iyo sidoo kale haddii ay tegayaan xubno ka socda dowladda dhexe ee soomaaliya maadaama lagu casuumay shirkaasi madaxweyne saciid cabdulaahi deni madaxweynaha puntland ayaa shirkani ku casumay madaxda dowladda federaalka sida madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo madaxda dowlad goboleedyada hiirshabeelle galmudug jubbaland iyo maamulka koonfur galbeed weli ma jiro wax wara oo ka soo baxay dowladda dhexe ee soomaaliya ah inay ka qaybgeli doonaan shirka berinta ka furmaya magaalada garowe shirkan magaalada garowe beri ka furmaya ayaa waxaa ku soo aadaya xilli uu dib u dhacay shirweynihii golaha qaranka ee abriil bishii abriil ee suna soo dhaafnay ka dhici lahaa magaalada muqdisho sidoo kalena waxaa baaqday shirweyne horey loogu dhawaaqay inuu ka dhici doono magaalada garowe bishii maars kadib markii lagu dhawaaqay xilli la calimasaaraya madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ciidamada militariga somalilan ayaa guud ahaan la wareegay awoodda maamul maamulidda degmooyin ama madaxweynaha somalilan uu shalay kusoo rogay xaaladda deg dega ciidanka militariga somalilan ayaa guud ahaan howlgallo ka bilaabay deegaanka dhowra oo ku yaala gobolka sanaag degmooyinka amnigooda ay la wareegeen ama la adkeeyey waxaa ka mid ah magaalada ciiragaabo gar adag ceelaf weyn booliskii militariga ciidamada somalilan ayaa la isku dhafay waxaana somalilan ay sheegtay inay guud ahaan howlgallada lagu bilaabi doono lagu baadigoobayo kooxaha falalka amni darro ka geysta ay ka socdaan xaafadaha kala duwan ee magaalada ciiragaab iyo dhammaan deegaanada duleedka ka waxayna sheegeen in ay qof alle qofkii lagu soo qabta dembiyada caynkaas oo kalea maxkamadda lala tiigsan doono dalka koonfur africa ayaa soomaalida ku dhaqan waxay ka bilaabeen magaalooyinka qaar inay ka cararaan dalal dalka koonfur africa waxaa sii xoogaysanayaa waxyeelada loogu geysanayo dadka soogolootiga dalkaasi dhibanayaasha ugu badan waa soomaalida kuwaasoo ganacsi ku leh islamarkaana firfircoono ku leh dalka koonfur africa soomaalida degan oo ku ganacsata deegaanada iyo tuulooyin hoostaga magaalada kayton ayaa sheegay inay hantidooda kala cararayaan magaalooyinka qaar ay kuwaas oo lagu dhibaateeyo dhalinyarada soomaaliyeed ayaa sheegay inay gebi ahaan habeenkii markii la saxdo goobaha ganacsi lagu guba kuwaas oo qaybo ka midan ay naftoodii ku waayeen halka kuwo kalena ay goobahoodii ganacsi ay ku seegeen waxayna sheegeen inay kaga cararayaan dalkooda soomaaliya qaybo ka mid a dalka koonfur gal waa koonfur africa ee ay joogaan dad cawaan oo dhacda soomaalida madaxweynaha maamulka hiirshabelle ayaa la kulmay safiirada yuubka iyo sweden ee soomaaliya madaxweynaha maamulka hiirshabelle doctor maxamed cabdi waare ayaa magaalada muqdisho kulan kula qaatay safiirka ingiriiska iyo sweden ee soomaaliya isagoona kala hadlay arrimaha kala duwan ee quseeya maa- horumarka maamulka hiirshabelle kulanka oo madaxweynaha hiirshabelle la qaatay danjiraha sweden ee u fadhiya soomaaliya waxa ay kaga hadleen arrimaha maalgashiga ganacsiga iyo sidoo kale mashaariiyo laga hergelinayo maamulka hiirshabelle safiirka sweden ee soomaaliya ayaa muujiyey sida ay ugu go-an tahay garab istaagga dadka soomaaliyeed waxaanu ballan qaaday inay sweden dhowaan ay ka fuli doonto mashaariic isugu jira horumar iyo dib u dhiska dee- deegaanada hodanka ku ah kheyraadka ee maamulka hiirshabelle waxaanu madaxweynaha maamulka hiirshabelle ku ammaanay dadaalka ugu jiro hiirshabelle horumarka la gaarsiinayo sidoo kale madaxweynaha hiirshabelle doctor cabdi waa doctor maxamed cabdi waare ayaa kulan la qaatay safiirka ingiriiska waxayna ka wada hadleen arrimaha ay ka mid yihiin ah, mashruuca booliska oo loo dhan yahay oo dacfadiisii labaad ee ciidanka booliska hiirshabelle la bilaabi doono kuwaas oo wax badan ka kusoo kordhi doona xaqiijinta amniga deegaanada maamulka hiirshabelle kulankan oo waqti badan qaatay ayay waxay sidoo kale kaga hadleen ah, qodobo dhowr ah oo muhiim u ah maamulka hiirshabelle dowladda kenya ayaa ku hanjabtay inay dadka degan gobolka soomaalida ay tillaabo adag ka qaadi doonaan dowladda kenya ayaa sheegtay inay tillaabo adag laga qaadi doono dadweynaha xiriirka la leh al-shabaab ee dagaal dagaalka kula jira oo ku dhumalaysta gobolada soomaalida siday hadalka u dhigeen maxamed biriq oo ah madaxa amniga gobolka soomaalida kenya ayaa sheegay inay dadka shakhsiyaada ayna kooxaha argagixisada ee farsamada u fududeeyaan iyo sidoo kale suugalka dalka kenya sida hadalka u dhigay waxa uu sheegay cid kasta oo ay sheegaan lagu arkay inuu xiriir la leeyahay kooxda al-shabaab iyo sidoo kale kooxaha nabadeedka inay tillaabo ay ka qaadi doonaan isagoona xusay inay u badan yihiin dadkaasi kuwa soomaalida siduu hadalka u dhigay madaxweynaha dalka kenya urur kenyatta ayaa qalinka ku dhugay sharci dhaliyey muran badan oo sababay kaasoo ku saabsan xaasaska badan ee la guursado sharcigan ayaa markii hore ogolaay in ninku hal xaas guursa guursado balse dhammaan bulshooyinka kenya qaarkood waxay ogolaayeen in ay dumarku ay raggu dumar kale guursan karaan sharcigan oo isbeddel lagu sameeyey ayaa ma muran badan dhaliyey waxayna waxaana taageeray ragga xildhibaanada oo u codeeyeen inuu ragga xaasas badan guursadaan dhaqanka inta badan ama madaxweynaha kenya ayaa hore waxa ugu dhawaaqay inuu dumarka ama ragga uu guursan kara hal dumar oo keliya laakiinse taas waxaa kasoo horjeesta qaar ka mid ah xildhibaanada dalkaasi oo sheegay inay caqabad ku tahay ragga intaas ayaanu kusoo gabagabanaynaa dhegaystayaal warkii subaxnimo aad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dabeesha magahartis warka anigoo saaki mahad nuuri axmed ayaa la socodsiinayay tan iyo intaan warkaan mid lacayn aanu ku kulmi doonana waxaan ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
dalmarow waqti doora adigan dorka aadin oo beledkan deganaaye digtoor wax dabibo oo aqoontii durugsan tahay door